bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabih aجmaعiin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii nushaة الnadr fi twdixi nuqbaة اlfikr khaatimada ayaana ku dhex jirnay qaala wuxuu yihi wamin almuhimi waxyaabaha muhimka waxaa ka mida macrifatu man axad garashadiisa itafaqa smuhu magaciisa iyo wasmu abiihi iyo wajadihi oo iswaafaqay wadalika kalxasan bni اlxasan bni اlxasan bni caliy bni abi aalib radia allahu canhu waa magaciisa magaca aabihii magaca awowgiis ayaa xasan xasan xasan wada ah waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa akharu min dalika intaa wax ka badan oo huwa min furuuci lmusalsali musalsalka furuucdiisa ayuuna ka mid yahay ayb waqad yatafiqu inuu iswaafaqaa la arkaa alismu magaca wasmu labi aabbaha magaciisa maca smi ljaddi inuu iswaafaqaa la arkaa magaca iyo magaca aabbaha muxuu waafaqaana maca smi ljaddi awowga magaciisa wasmi abiihi iyo aabihii magaciisa fasaacidan wadalika kaabilyumn alkindiy huwa zayd bnu اlxasan bni zayd bni اlxasan bni zayd bni اlxasan ayb marka magaca iyo awowga a iswaafaqay aabbaha iyo awowga aabbihiis saasay marka u soconeen faa-iidada ku jirtana waxyaabahan oo dhan waxay tahay in qofku uu ogaado marka la yidhaha alxasan can ilxasan can ilxasan oo kale yani marka la yidhaha alxasan ibnu lxasan ibni lxasan oo kale inaan binta aan loo malaynin can inay ka tasxiifsantay inaan loo malaynin ee ay la ogaado inay dhici karto wiil isaga magaciisa iyo magaca aabihii iyo awowgiis isku mid ay noqon karaan ayb waitafaqa smu raawi aw itafaqa ama uu iswaafaqo ismu raawi raawiga magaciisa iyo wasmu shaykhihi sheekhiisa magaciisa iyo wa shaykhi shaykhihi sheekhiisa ninka u sheeqaa magaciisa fasaacidan wadalika ka cimraana can cimraana can cimraana cimraan cimraan cimraan in la bartaa marka tani maxay keenaya dadka magacyadooda iyo magacyada aabay magacooda iyo magaca sheekha iyo sheekha kale magaciisa sami waa noqon karaan si aan hadhow loogu malaynin in wax takarur takraar un inuu iska yahay saan loogu malaynin ka cimraana can cimraana can cimraan alawalu kan hore yucrafu bilqasiir wathani midka labaadna aburajaa-in alcutaaridiy weeyaan wathaalithu kan saddexaadna ibnu xusaynin weeyaan aلصaxaabiy radia allahu canhu waka sulaymaana can sulaymaana can sulaymaan alأwalu ibnu axmed bni ayub aلطabaraaniyu wathani kan labaadna ibnu axmed alwaasitiy wahaaliثu kan saddexaadna ibnu cabdالraxmaan aلdimashqiy almacruufu bibni binti shuraxbiil waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa dalika kaagaasi liraawi raawiga iyo walishaykhihi inuu u dhaco macan kaabi اlcalaa اlhamdaniy alcataar almashhuuri biriwaayati ninka aada uga yani ku caan baxa inuu ka wariyo can abi caliyin اlasbahaniyi اlxadaad wakulu minhumaana ismuhu alxasan bnu axmed bn اlxasan bni axmed ayaa la yihaha faitafaqaa fi dalika waa isku waafaqeen intaas waftaraqaa fi lkunyati bay ku kala tageen iyo wاnisbati ila اlbaladi iyo wsinaacati loo kala nisbeeyo wasanafa fiihi kan wuxuu ka sanifay abuu muusa almadiniy juz-an xaafilan juz yacnii aada u ururinaya arrintan wa min almuhimi waxaa ka mida macrifatu man in la ogaado itafaqa smu shaykhihi waraawi canhu qofka ay iswaafaqeen sheekhiisa magaciisa iyo ardaygiisa isaga wahuwa nowcun latiifun weeyaan lam yatacarad lahu bnu salaax uma banbixin yani ardaygii iyo sheekhii yani waa nin ardaygiisa isaga iyo sheekhiisa isku magac ah oo maalan bukhaari oo kale muslim ayaa sheekh ayaa arday u ah muslim ibnu اlxajaaj muslim ibnu ibraahim alfarahidina sheekhu u yahay marka haddaad aragto muslimun can اlbukhaariyi can muslimin wax iska soo noqnoqday maaha waa ardaygiisii iyo sheekhiisii oo same ah wafaa-idatuhu kan faa-iidadiisana rafcu labsi dheehgalka in la kor looga loo qaado can man yacni xaggii laga qaado yudanu loo malaynayo ana fiihi takraaran inuu ku jiro aw inqilaaban ama isgadoon yacni muslimkan hore soo marayaa qalad aho xagga maray waa isdabagediyeen si aan looga nabadgalo arrintaa famin amhilatihi albukhaariyu rawaa can muslimin buu ka wariyey wa rawaa canhuna muslimun baa ka wariyey fashaykhuhu muslim bnu ibraahim alfarahidiyu albasriyu waraawi canhuna muslim bnu اlxajaaj alqushayriyu wayan saaxibu صaxiix wakada waqaca dalika kaagaas waa dhacay licabdi bni xumayd ayuu u dhacay ayضa rawaa can muslim bni ibraahim ayuu ka wariyey wa rawaa canhu muslim bnu اlxajaaj baa isna ka wariyey fii صaxiixihi xadiiثa bihadihi اtarjamati bicayniha yani muslim baa wuxuu dhahayaa xadaanii cabd bnu xumayd qaala xadaanii muslimu yani muslimkaas dambe waa farahidi wa minhaa waxaa ka mida yaxya bnu abi kahiir rawaa can hishaamin ayuu ka wariyey ayb wa rawaa canhu hishaamun ayaa isna ka wariyey fashaykhu hishaamu bnu curwa wa huwa min aqraanihi waa aqraankiisa qariinkiisa waraawi canhu ka ka warinayana waa hishaamu bnu abi cabdillaahi dastuwaa-iy wa minha bnu jurayj ayaa ka mida rawaa can hishaamin buu ka wariyey wa rawaa canhu hishaamun baa isna ka wariyey falaclaa midka kore ibnu curwata waa waladnaa kan hoosena ibnu yuusuf asancaaniy wa minhaa alxakamu bnu cutayba ka mida rawaa can ibni abi leyla wa rawaa canhu bnu abi leyla baa isna ka wariyey falaclaa midka hore waa cabduraxmaan taabiciga waladnaa kan hoosena ibnu cabdiraxmaan weeyaan kan qaadiga oo moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla almadkuur wa amhilatuhu kahiiratun way badan tahay marka kan amhiladiisa waa wax la yska fahmi kara waay marka ma ku daahdaahayn wa min almuhimi waxaa ka mida fi hada alfani fannigaani macrifatu lasmaa'i asmaadii in la garto almujaradati dhar la-ayd maxay ka dhar la-dahayna min alkunaa waalalqaab waa magac kunyo iyo naanays ka dharla ayb marka way ka caamsan tahay yacni inay hiqaad yihiin ama dicaaf inay yihiin ducafo ay yihiin way ka caansan tahay way ka caamsan tahay waqad jamacahaa jamaacatun baa jamciyeen min ala'imati fa minhum waxaa ka mida man jamacahaa qolo asma'da mujaradkaa jamciyey bigayri qaydin yacni alasmaa almujarada waxaa laga wadaa wuxuu ku socdaa asmaa ah mararka qaar da kunyo waa sheegaa dabcan fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan buu dhahayaa mararka qaar kunyadiisi waa sheegaa marmarna ma sheegayo ninkaa marka asmaadaas kutubta laga qoray culimada qaabkay ku alifaan waxaa iyaga ka mid ah kuwa ururiyey bigayri qaydin qeyd la-aan kabni sacdin oo kale fi dabaqaat adabaqaat lkubraa asmaa u ka warama asmaadaas marka inay hiqaad yihiin ducafo inay yihiin kitaab gaara ma aha waxba kuma qeydina wabni abi khayhamata taariikh buu leeyahay isagana walbukhaariyi fi taariikhayhimaa ibnu abi khayhama taariikhdiisa iyo bukhaari taariikhdiisa bukhaari markaa taarikhu lkabiir uu leeyahay alawsat iyo asagiir taarikhu lkabiirku marka waa asmaa mujarad weliba aada waxaa isaga looga fiiriyaa itisaalka iyo inqitaaca iyo waxyaabahaas buu aada ugu fiican yahay mararka qaarna xadiid buu keenaa tarjamada dhexdeeda ku keenaa mararka qaarna wuu ka hadlaa wabni abi xaatim fi ljarxi waatacdiil waa kitaab muqayad aan ahayn oo mulaq asmaa mujarado mulaqa ah wa minhum waxaa ka mid a culimada man afrada hiqaati kuwa hiqaada keliya gooni yeela bidikri xusitaanka ku gooni yeelay kalcijliyi abu cabdillaahi alcijli ayb athiqaat ayuu leeyahy kitaab liraa mabuuc wabni xibaan isagana waa mabuuckiisa wabni shaahiin ayb waa la daabacay isaga laftiisa hiqaadaas oo dhan marka iyagu hiqa kutubtaas oo dhan waa hiqaad bis rijaal laakiin lagu qeyday imaamkaas agtiisa isaga waxaa looga qeyday dadkaa inay hiqaad keliya inuu soo arooriyo yani isaga agtiisa hiqaaday ka yihiin oo marka aada maqlayso laleeyahay wathaqahu bnu xibaan macnaha waxaa laga wadaa adkhalahu fi hiqaad isagaa wuxuu dhex geliyey kitaabkiisa athiqaad waa tawhiiqi ibnu xibaan haddii aada maqasho wa minhum waxaa ka mid a aimada man afrada almajruuxiina majruuxiinta kuwa gaar u gooni yeelay kabni cadiy ibnu cadiy mawsuuco waay kitaabkiisa alkamila la yihah alkamil ibni cadiy waa maطbuuc maktabatu rushdi iyaa daabacday dabco kalena uu leeyahay dabacaad kale oo ka horreeyana way jireen waana kitaab ducafada marka la baaraayo kitaabka ugu mudan dariiqada uu ku socdana waxay tahay inuu raawiga magaciisa keeno calaa xuruufi lmucjam uu ku socdaa a'imada jarxiga kelimaadkoodu keena sanaduuna ku warina a'imada jarxiga sida ama ibnu maciin ama abu zurca ama abu xaatim waxaa dhacaysa marka mararka qaar in ama inta badan inuu sanad ku wariyo marka uu wararkooda soo sheego haddana axaadiidtiisa uu daba dhigaa dhowr xadiido uu leeyahay ninkaa marka ugu dambeysana hadal kooban oo khulaaso ahu bixina oo wuxuu leeyahay riwaayaadkiisu waa kuwaana haddii jarxigiisu mutlaq yahay hadduu muqayad yahay buu sheegayaa mararka qaar wuxuu dhahayaa lam ara lahu xadiidan munkaran xadiid munkara uma arkin fawaa'id yaruu marka gadaal ka raaciyaa ayb wabni xibaan ibnu xibaan laba mujalad waayo kitaabkiisa kitaabu lmajruuxiina la yidhaahdaa isaguna uu faa-iidow ayuu leeyahay mararka qaar in kasta oo aada ugu israaf ku sameeyo jarxiga dhanka towhiiqana nooc yacni qaacidadiisu qaacido xoogaa tasaahul ku jira w dhanka kale ee tajriixuna waa ku adadeg yahay wa minhum waxaa ka mida man taqayada mid yacni isku qeyday bikitaabin maksuusin kitaab maksuus oo gaar ah ka rijaali lbukhaariyi bis bukhaari rijaashiisa ugu tegaya kitaabkaas liabi nasrin alkalabaadiy wa rijaali muslim liabi bakr bni manjuuya wa manjaweyhi wa rijaalihimaa bukhaari iyo muslim macan liabi lfadl bni طaahir wa rijaali abi daawuud liabi caliyin اljayaani waa daabacanya tasmiyatu shuyuuqi abi daawuuda la yidhaha waa laba mujalad wakada rijaalu الtirmidiy wa rijaalu الnasaa-iy lijamacati min almagaaribati wa rijaali الsita aلصaxiixayni wa abi daawuuda wالtirmidiy wالnasaa-iy wabni maajah yaa iskale licabdilghaniy almaqdisiy fi kitaabi alkamaal ayb kamaalku marku makhduud waay weli ayb uma hadabahu waxaa tahdiibiyey almiziyu fi tahdiibi اlkamaal mizi marka kamaalkaas ayuu tahdiibiyey ilaa soddon mujalad camal waaye soddon iyo afar meelahaas tahdiib اlkamaal ayaa la yidhaahdaa waana kitaabada ugu qiimaha badan ee rijaasha laga alifay gaar ahaan qofka daraaseynaya kutubu sita kama maarmo siyaabo badanba ugama maarmo raawiga magaciisau qorayaa markuu magaciisa qoro ayuu qaa'imo wuxuu gelayaa dadka uu ka wariyo wuxuu dhahayaa rawaacan rawaacan markuu yidhaha xuruufta mucjamkuu ka bilaabaa hamsada ilaa ya-duu geyna shuyuukhdiisa sheekh walbo xadiidkii ninkan uu saaxiibu tarjamaha ah ninkan uu ka warinayo meesha uu uga wariyeyna iyadoo calaamad ahu dhiga hadday kutubu sita tahay cayn buu ku qorayaa haddii muslim keliya uu yahay miim buu ku qorayaa marka magac markuu sheego miimna uu ku qoro macnaheedu waxay tahay ninkan oo ninkan ka warinayo muslim unbay ku taallaaw aaduu muhiim u yahay yacni waa wax aan laga maarmi karin waay daalib cilmi unan ka maarmaynin ramzi buu leeyahay dabcan markuu ramzigaas hore ayuu ramziga ku sheegaa markuu dhammeeyo qaa'imada rawaacan iyo wacanhu wuxuu gelayaa waxay a'immadu ka dhaheen ma axyaanan xadiidu keenaa mar mar qofka hadduu muqil yahay oo kale hal ama laba uu leeyahay xadiid waa sheegaya aakhirkana wuxuu dhigayaa haddana wuxuu leeyahy iyadoo ramzigii oo wuxuu sheegayaa ah qoraal hadduu awal cayn hore usoo yidhi wuxuu dhahayaa rawaa lahu ljamaacatu marka ramzigu haddii qalad galo ama ishkaal galo meesha dambaad iyo ardaygu uu fiirinay isaga marka manhajiye aada u fiican buu leeyahay markuu dhammeeyo asmaa'da wuxuu gelayaa kunyada wuxuu gelayaa ibni iyo oo kale ah alqaab iyo waxbuu gelayaa haweenka fasal baab buu uga dhigay gadaal uu geliyey ayb laba kitaabba marka ibnu xaafid almizi waa ugu khidmeeyey muslimiinta la dhihi karaa iyo dalabatulcilmiga waa tuxfatu lashraafka iyo tahdiibu lkamaalka labadan kitaabba kutubu sitay u khidmaynayaan ayb ayb waqad lakhastuhu waan soo talqiisiyey buu yihi wasidtu calayhi ashyaaءa kahiiratan baan ku daray wasamaytuhu tahdiib atahdiibi ibnu xajar marka tahdiibu tahdiib ayuu ka dhigay marka tahdiibkaanuna waxbuu ku fiican yahay kii horena wax haddii aada rabto raawigan ninka yacni istiqsaa inaad ku samayso cidda uu ka wariyey oo dhan meel aan misiga ahayn ma ka helaysa leanna isaga tahdiibu tahdiibku waa soo kooba toban ma dham shan ama lix qof ayuu sheegaa bis dadka uu ka wariyo kulligood ma wada sheegaayo marka intaad tahdiibu tahdiib fiirisa ma dhihi kartid ninkaani hebel kama wariyo leanna isaga waa mukhtasar tahdiibulkamaalka laakiin waa dhihi kartaa ayb waxyaabihii uu mizi laftiisa ku wahmiyeyna tahdiibulkamaalka muqaldaay iyo dad badan baa ayaa awhaamtaasna ka hadlay ayb tahdiibu tahdiibkanuna awhaamta waa ka hadlaa mararka qaar asmaa ou xoogaa isku qalday ama laba qof oo hal qof ou ka dhigay iyo kale yaad ka helaysaa dareemi marka muslimiintu siday u qoreen kutubtaani dad aada wax u qori jiray oo wax qoridda aada ugu ilbaxay inay ahaayeen baa dareemaya gadaal danbaa muslimiinta waxaa galay takhalluf iyo qaabdarro kale takhallufkaasuna ada waxaa keenay waa diintoodii ay ka tegayaan ayb wuxuu yihi marka wajaa-a maca ma shtamala calayhi waa yimid buu yihi maca maa kii lala qabo ishtamala calayhi ou shamlistay oo min aziyaadaati ziyaadaad ah qadra thuluthi اlasli kitaabka kii asalka ahaa saddex marka loo qeybiya meel ayuu ku yimid ayuu leeyahay alxaafid adahabi isaguna tahdiib ulkamaalka waa talkhiisiyey wuxuu ku magacaabay isaguna tadhiibu tahdiib tadhiib tadhiib daalkaa soo horeeya tadhiibu tahdiib ayuu ka dhigay tadhiibkaasina waa lasii yareeyey waa sii yareeyey xaafid dahabiy alkaashifu ka dhigay kaashifku marka waa taqriibkao kale u dhigmaa ya tadhiibu tahdiibkuna waxau u dhigmaa tahdiibu tahdiibka waxaa kale khasraji isagana khulaasatu tadhiib ayuu leeyahay hadee naga fariiso ama iska bax inta dersi aan lagu akrina maya maya maya maya maya marka khulaasadana khasraji baa iskale iyadana nacam ayb kutubahaas marka adugu wixii dhaafsiisan marka waxay noqonee kutubu sita marka laga yimaado rijaashooda wixii iyaga aan ku jirin ee rijaalulmuwada ah ama ah rijaal mus axmed fi lmusnad iyo musnadu shaafici rijaashiisa iyo masaaniidan abu xaniifa loo nisbeeyo waa afarta imaam ma ogtahay kutubahooda wixii rijaal ku jiro oo aan kutubu sitana ku imaanin ibnu xajar kitaab yar buu ka alifay laba mujalado tacjiilu lmanfaca la yihaha bizawaa'idi ala'ima saas oo kale layihaha bizawaa'id ala'ima alarbaca a ala'ima alarbaca marka wixii aad meeshaas kutub sita aan ku jirin kutubahan aan sheegay ku jiro ibnu xajar baa tacjiilulmanfacaha iyo yaa laga helayaa xuseyni laftirkiisa kitaab la yidhaha kitaabu tadkira ayuu leeyahay isagana oo kutub alcashara rijaashooda iyo uu uga hadlo ayb adu meelahaas baa marka rijaashu shanigoodu waa kaasa ayb wmin almuhimi ayضa waxaa ka mida macrifat اlasmaءi اlmufradati asmaada mufradada ah in la ogaado almufrada waxaa laga wadaa magaca aan sami lahayn magac hal ah oo aan kiisa labaad ownan jirin waqad صanafa fiiha alxaafiظu abu bakri axmed bnu haarun albardijiyu ayaa ka alifay fadakara ashyaaa buu sheegay tacaqabuu calayhi bacdahaa qaarkood way ku tacqiibiyeen min dalika waxaa ka mida qowluhu suqdiy ibni sinaan axad الضucafaa wahuwa bidami saadi اlmuhmalati waqad tubdalu siinan saadka in lagu bedelo muhmalatan wa sukuuni اlgayni اlmucjamati qooyinka in la reebo suqdi la yidhaha bacdaha daalun muhmalatun uma yaa-un ka yaai nisab ma ka yaai nasab wahuwa smu calamin weeyaan bilafdi nasabi ku yimid walaysa huwa fardan ma ahan laakiin meeshaa marka isaga wahmi baa ka galayo fardi ma aha magacaas fafi ljarxi watacdiil libni abi xaatim waxaa ku jira suqdiyun ilkuufiyu wahaqahu bnu maciin wafaraqa baynahu wa bayna aladii qablahu fadacafahu kii hore daciif buu ku sheegay kana hiq buu ku sheegay marka maxaa lagu haystaa hadda magacaani mu magac mufrad a maaha wahmigu meeshaas waa wa fii taariikhi alcuqayliy suqdiyu bnu cabdillaahi baa ku jira yarwi can qataadata qaala alcuqayliyu xadiiduhu hayru maxfuud waadunuhu huwa aladii dakarahu bnu abi xaatim inuu yahaan u malaynayaa waama kownu lcuqayliyi dakarahu fi ducafaa fainamaa huwa lilxadiidi aladii dakarahu xadiidka uu cuqayli sheegay dartiis ayuu meesha ku keenay maahan isagu daciif ma aha walaysat ilaafatu minhu aafadana isaga xaggiisa kama ahaanin bal hiya min araawi canhu raawiga ka warinayay ka timid canbasatu bnu cabdiraxmaan wallahu aclam wa min dalika waxaa ka mida sandar asmaada muhmaladaa uu sheegay bardiiji bilmuhmalati wannuuni biwasni jacfar wahuwa mowla zimbaac aljudaamiy lahu suxbatun buu leeyahay iyo wa riwaayatun wاlmashhuuru anahu yuknaa abaa cabdillaahi baa lagu kunyeeyaa wahuwa smun fardun waa magac fardi ah lam yatasama bihi gayruhu iskuma magacaabin fi ma naclamu intaan ognahay laakin dakara abuu muusa wuxuu sheegay fi dayli uu ku sheegay calaa macrifati asaxaabati libni manda abuu muusa almadini kitaab buu leeyahay ibnu manda kitaabkiisa dayl u ah sandarun abulswad ayuu yihi warawaa lahu xadiidan watacuqiba calayhi dalika fainahu huwa aladii dakarahu ibnu manda waa kii ibnu manda uu sheegay marka magacan waa fardi wqad dakra alxadiida almadkuura waxaa sheegay moxamed bnu rabiic aljiiziyu fi taarikhi asaxaabati aladiina nazluu misra fi tarjamati sandar mowla zimbaac xadiidkaa wuu sheegay waqad xarartu dalika fi kitaabi asaxaaba arrintaa waxaan ku taxriiriyey buu yihi kitaabkayga asaxaaba kee waay kitaabkaas alisaabatu fi tamyiizi saxaaba ujeeda wakada macrifatu lkunaa in la ogaadana muhiimkay ka mid tahay almujaradati wاlmufradati kunyada keligeed ah oo aan samida lahayn iyo mid iyo kunyooyinka mujaradada oo kitaabada iyo laga loo alifay wakadaa macri oo asmaada ka dharla aa kunyi uu leeyahay magac ma laha maalan kunyadii haddana mufrada way samin ma laha wakadaa macrifatu lalqaabi baa la mida wahiya taaratan kol takuunu waxay ahaanaysaa bilafdi lismi wa taaratanna bilafdi lkunyati bay ku imaaneen laqabku wataqacu nisbatan ilaa caahatin mararka qaarna waxay ku imaaneen nisbe qofka loogu nisbeynayo aafo darteed aw xirfatan ama xirfo wakadaa macrifatu lansaab ayaa la mida ansaabta garashadeeda waxyaabaha muhimkaa ka mida kitaab baana laga alifayoo abu sacd asamcaani wahiya taaratan taqacu ila lqabaa'ili bay ku dhacdaa mararka qaar nisbadu qabaa'il wahiya iyaduna fi lmutaqadimiina akthar mutaqadimiinta dhexdeeda waa ku badan tahay binisbati ila lmuta-akhiriina marka la fiiriyo muta-akhiriintu beleday u nisbe sheegtaan sida badan mutaqadimiintii carabtana qabiilada wa taaratan kolna ila lawdaani wadamada wahada kanuna fi lmuta-akhiriina akharu mid aada ugu badan waay muta-akhiriinta dhexdooda binisbati ila lmutaqadimiin wanisbatu ila alwaطani acamu wadan nisbada loo nisbeeyo qofka acamu iyadaa caamnimo badan min an yakuuna inuu ahaado u ka caamsan yahay bilaadan bilaad ow diyaacan ama beer iyo meel masraco iyo saas oo kale ow sikakan ama dariiq jid ow mujaawaratan ama la dersid min jihati mujaawara ayb yani nisbada wadanku waa acamu min hada kullihi ayb marka nisbada marka qofka oo wadan iyo loo nisbeynayo kale maxaa la dhahayaa maalan laba shay baa loo nisbeynayaa maalan wadankii iyo magaaladii waa in la hormariyo wadanka magaaladana lagu xijiyo cagsi in la sameeyo maahanoo magaaladii intaad u nisbeyso haddana wadankii gadaal ka sheegto qaladou noqonayaa maan haddaad tira almuqdishiyu asoomaaliyu aad tiraahi waa qalad leanna kownuka aada almuqdishiyu tiri waaba la fahmay inuu soomaali yahay wax macnaha marka warkaagan dambe meel weyn ma dhacayo laakiin m markaa tira alsoomaaliyu min ayi beled ayaa la isdhahaa waa weyn tahay soomaaliya almuqdishiyu markaad tiraahday marka waa macnay samaysay marka alacamu baa laga soo bilaaba hoosaa loo soo socona imaamu nawowi kitaabkiisa tahdiib alasmaai walluqaat ayuu sidaa ku sheegaya wataqacu ila sanaa'ici bay ku dhacdaa sanaa'icda kalkhayaati dhartole walxirafi xirfooyinka kalbazaazi ninka dharka gado wayaقacu fiiha waxaa dhacaya dhexdeeda alاtifaaqu wاlاجtibaahu nisbadana waxaa ku dhaco itifaaq iyo اجtibaah kal asmaa'i oo xaal ay la too tahay waqad taqacu inay dhacdaa alarkaa alansaabu ansaabtii alqaaban iyadoo nanays wadalika ka khaalid bni maqladin اlqaطawaaniy ansaab nisba waay alqaطawaaniy waana naanays kaana kuufiyan buu ahaa wayulaqabu bilqaطawaaniyi wakaana yaqdabu minha waa ka xanaaqi jiri waa yahay wa min almuhimi waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mida ayda macrifatu asbaabi dalika arrinkaa asbaabtiisa in la garto ay alalqaabi wاnnisabi alatii baatinuhaa alqaabta iyo nisabka oo baatinkeedu calaa khilaafi daahiriha uu yahay wakada macrifatu lmawaali baa la mida in la ogaado ayaa muhima min aclaa kor iyo min asfala hoos biriqi addoonnimada ow bilxilfi ama xilfi siday ku ahaato ow bilislaami ama islaamnimada saddexdaasaa ilaa walaha ku imaanayaa bilxilfi biriqi iyo bilislaam lianna kula dalika kaagaa dhammaantiis yuطlaqu calayhi mowlan baa lagu iطlaaqaa walaa yucrafu lamana garanayo tamyiizu dalika kaagaa kale soocitaankiisa ilaa bitansiisi calayhi in la caddeeya maaha haddaad tiraa mawlaa alqurashiyu mawlaahu ma xoreeyeen ma la xilfi miyuu la samaystay islaamnimadiisa may sabab u ahaayeen ma la fahmi karo ilaa bitansiis maaha waaya min aclaa iyo min asfal muxuu ka wadaa mawlaha laba dhinacuu ka ahaadaa nin baa addoon ahaa nin baa xoreeyey ninkii xoreeyey waa mawlaa min aclaa kan la xoreeyeyna muxuu noqonayaa mawla min asfal ayb dhaxalka marka la joogo kee wax dhaxlaaya aclaha mase asfalka aclaha wax dhaxlaaya asfal wax dhaxla wa macrifatu اlkhwati in la ogaado ayaa muhimka ka mid ah walakhawaati waqad sanafa fiihi اlqudamaau kacali bni اlmadiniy wa min almuhimi ayضa macrifatu aadaabi الshaykhi waالطaalib in la ogaado ardayga iyo aalibka wayashtarikaani ardayga iyo aalibka waxay wadaagayaan fii tasxiixi niyati niyada in la tasxiixiyo watahiiri ardaygii iyo sheekha naam sax wayashtarikaani ardaygii iyo sheekhu waxay wadaagayaan fii tasxiixi niyati niyada hagaajinteeda watahiiri iyo ahirin laga dahiriyo niyada min acraadi اdunyaa adduunyo dhaldhalaalkeed in laga dahiro wa taxsiini اlkhuluqi dabeecadoo la wanaajiyo wayanfaridu shaykhu sheekhu wuxuu la gooni noqonayaa bian yusmica inuu maqashiiyo ida xtiija ilayhi haddii loo baahdo an yusmica macnaha waxay tahay waxbaan u baahanaya hadduu qofkii yidhaahdo xadiid inaan kaa dhegaystaan rabaa inuu u ogolaado maqashiiyo dhegeysiiyo walaa yuxadisu ma xadiidayo bibeladin beled fiihi dhexdiisa uu yahay man huwa owlaa minhu qof isaga ka habboon bal yurshidu ilayhi ninkaas u taga ayuu dhahayaa ayb arrintan iyadaa laakiin waajib maaha leanna maxaa yeelay saxaabada qaarkood baa fadwooday nebigoo joogo suyuudi muxuu dhihi jireyn yakaadu an yuraa fiihi lijmaacu qad afta saxbu miya waxsaas muxuu dhihi jiray asixaabu ha saxaabadii baa xadiid keeneen nebigiioo joogo yacni kadalika taabiciinta atbaacu taabiciin oo taabiciin iyagoo joogaanay yani ama xadiiteen ama fadwoodeen yakaadu yuraa fiihi lijmaac waxay arrintaa ku dhawaatayba in ijmaac laga arko yiri waajib marka ma jiro walaa yatruku haddii marka laakiin kaasi bannaan yahay in isaga marka la yidhaha war arrintan tawalli adaa ku fiican saas waa fiican tahay hadduu isagu mashquul yahay ama uunan ama isagu laftiisu ou meel kale wax ku wadana qofkan kale isaga markaas inuu wax sii wado ma loo diiday walaa yatruku ma ka tegaayo ismaaca axadin qof maqashiintiis inuu xadiid baro liniyatin faasidatin darteed hebelow adiga waa niyad xun tahay iska bax waxba lagu aqrin maayo ma dhahaya leanna niyadiisu inay iska hagaagtaa laga yaabaa oo dar darsigu oo waxbaraba ayb laakiin shaqabka iyo kuwa sameynaya oo aan darsiga laga aqri karin ama iyaga dhanba marka a yacni akhlaaq xumada ku jiro iyo waxyaabaha sidaas oo kale marka xataa laa yufsid alaakhariin orod naga tag waa in la dhaho waa la yeeli karaa ayb waqtiyadan dambena kuwaas waa bateen weliba wax ay u aabayeelayaan aan jirin wa an yatadahara inuu dahaaro qaato wayajlisa biwaqaarin ou fariisto yacnii isagoo marka deganaan ku dheehan walaa yuxadisu ma xadiihayo qaa'iman isagoo taagan walaa cajilan iyo isagoo degdegayo haddii danta ay keento laakiin isagoo taagan de xadiidkii waa kii oo sheega mararka qaar muxadisiin waxaad arkaysaa intuu meel yimaado boosuu ka fadhiista intuu waayo xadiidkii nebiga istaag in inuu ku dhageystana uu la xumaado inuu iska tago marka maslaxadii ou cilmigii iyo maslaxadii aadaabtii ayaad arkaysaa aadaabtii u qallibaan waxaana laga yaabaa isaga laftiisa hadda inuu xadiidka hore u maqlay oo kale marka aadaabtii kaamil inuu isdhahna waa iska suuragal ayb sharxu cilali tirmidiga iyo wax saasa waa ku yaallaan walaa fi ariiqi jidka dhexdiisana ku xadiidi maayo ilaa in idura ilaa dalika in loo dhibaato geliya maahane wa an yumsika inuu iska joogsado ayaa la sun ayaa fiican can itaxdiidi xadiidka idaa khashiya hadduu ka cabsado altaqayura inuu isdoorsoomay aw inisyaana ama hilmaan limaradin jiro darteed ow haramin ama duqnimo hadduu is yidhaha markan waa dhawaatay waxay maskaxdii waa sibay noqotay inuu joojiyaa fiican si wixiisii hore aynan u baas bixin waid qaarna caruurtooda ayaa ka joojin jireen banaan in loo soo galana waa diidi jireen waida taxadda majlis alimlaai waidwaida atakhada majlis alimlaai waida atakhada haddii uu samaysto majlis alimlaai majlisu imlaa an yakuuna lahu inuu usugnaado ou lahaado ayaa wanaagsan mustamlin yaqid mid markaa yacnii wax yeeri yani mustamli aho yaqid oo baraarugsan yani isaga hadduu majlis imlaa joogo nin markaa muballiq isaga ka noqdo oo yaqid aho warka uu sheegayo fahmaayo iyo ayaa la rabaa mustamligu marka waa imaanayaa waa furfurayaa majliska wuxuu u duceynayaa sheekhiisa waa ammaanayaa waa u duceynayaa markaasuu wuxuu leeyahy man dakarta yarxamuka allah markaas kabacdi buu bilaabaa marka sheekhi isaga marka intii uu sheegaba waa sii gudbina majaalis marka aad u qiimo badanay ahaayeen majaalistan hadda rasaa-isha doctoorada iyo lagu niqaasho iyo waxaas ama muxaadaraadkan hadda iyo wax u dhigma maahayn wax loo mihaalana maba aha banaan ayb boqolaal kun ayaa xaadiri jirtay majaalista qaarkood imlaaga wayanfaridu aalibu ardayga wuxuu la gooni yahay bian yuwaqira shaykha inuu sheekha weyneeyo walaa yujirahu ounan ka caraysiinin wayurshida hayrahu hayrkii inuu kusoo hanuuniyo limaa samicahu war meeshaanaan wax ka dhagaystaa kitaab fiicanaa ka socday imaw maaha inuu inta u aamuso hadhow adiga u aqri inuu is yidhaahdo hadda ha u sheegin ninkaani adiga ka waxbadi u aqri niyad fiican maaha taas walaa yadaca alistifaadata inaanu ka tegin faaid faa'iideysi lixayaa-in xishood darteed ow takaburin ama isla weynin labadaa inuu iska ilaaliyo faa'iideysta wayaktuba inuu qoro maa samicahu waxa uu maqlay taaman iyagoo dhammaystiran wayactaniya inuu aada isugu kalifo biltaqyiidi waaldabdi warkaan muhiim waa inuu aada u daneeyaa bitaqyiidi waxa la aqrinayo inuu qeydo ou qoro waaldabdi iyo inuu waxaan wax sax inuu qorayana inuu iska hubiyo oo dabdiga uu ku dadaalo ayb yani hadduu wax xifdinayana waa inuu dabdi aada ugu dadaalo ayb dii kale waqti baa kaa dhumaayo wayudaakira waa in yudaakira inuu mudaakareeyo ayaa loo sunneeyaa bimaxfuudihi waxa uu xifdiyey liyarsakha fii dihnihi si uu maskaxdiisa ugu dhego shaygan waa xafiday oo inaad mar walba ku faajo faajootood ka warqabtaa si dihnigaaga uu ugu dhego wa min almuhimi waxyaabaha muhimka waxaa ka mida aydan macrifatu sini taxamuli waladaa da-da qofka uu xadiid ku xambaari karo ku gudan karo walasaxuna ictibaaru sini taxamuli bitamyiizi baa laga fiirina tamyiiz hada fi samaaci waqad jarad caadat lmuxadisiina waxay ku dureersantay biixdaarihim keenitaankooda aladfaala ilmaha ay keenaan majaalis alxadiidi fadhiyada xadiidka wayaktubuuna lahum waa u qoraayeen anahum xadaruu inay xaadireen cunuga yarkaa aan waxba garan karin majliskaa la keenaa samaac ma loo qoraayo xuduuraa loo qoraayo isaga xuduurkaas marka dee majliska xadiidka xaadiridiisa barako iyo yacni waxaa ku jirta yoqiimi yoqiimi raggaas waaweynuu la xaadiray wax aada u qiimo badan wey walaa budda waxaa qasaba fii mili dalika kaagaas oo kalena min ijaazati اlmusmici haddii marka xuduur ou jiro ijaazana uu ugu daro dhib ma laha walaa saxu fii sini aalibi ardayga da-diisa binafsihi an yatahala lidalika inuu ahal u noqdo wayasixu taxamulu lkaafiri gaalka taxamulkiisa ansaxayo aydan noqoda idaa addaahu hadduu guto bacda islaamihi gaalnimuu xadiidka kusoo xifdiyey markau islaamay buu gutay wakada alfaasiqi baa la mida min baabi owlaa idaa addaahu hadduu gudanayo bacda towbatihi ka gadaale towbadiisa wa hubuuti cadaalatihi cadaaladiisu kolkay sugnaatay kadib waama aladaaءu adaha faqad taqadama waa soo hormaray anahu la اkhtisaasa lahu bizamani mucayanin waqti mucayana uma gaar aha inuuna u gaar ahayn bal yuqayadu bilاxtiyaaji in loo baahdo ee lagu qeydaa wataahuli iyo inuu ahal u noqdo lidalika kaagaas wahuwa mukhtalif bاkhtilaafi اlashkhaasi arrintaana dadku waa ku kala duwan yihiin wa qaala ibnu khalaad waxa uu yihi ibnu khalaad waa raamahurmusi idaa balaga alhamsiina konton hadduu gaaro walaa yunkaru idaa balaga alkhamsiina hadduu konton gaaro yacni ha guto waa cilmiga walaa yunkaru cinda alarbaciin afartanna la inkiri maayo watucqiba biman xadada qablahaa ka maalikin isagana waa la tacqiibiyey waxaa lagu tacqiibiyey dadkii a'imada ahaa iyagoon afartan gaarinba xadiid wariyey sheegay maalik oo kale wamin almuhimi waxaa ka mida macrifatu sifati kitaabati alxadiidi in la ogaado wahuwa an yaktubahu waa inuu qoro mubayanan isagoo la caddeeyey mufasaran lakala dhigdhigay wayashkula inuu shaqlo almushkila minhu shayga mushkilka ah ishkaalka gelinayo wayanqudahu ou dhibic siiyo dhibciyo wayaktuba saaqida shayga dhacay inuu ku qoro fi lxaashiyati lyumnaa geeska midig ayuu ku qoraa maadaama fi sadri baqiyatun inta sadarku wax ka baaqi yihiin wailaa fa fil yusraa haddii kalena bidixduu ku qoraa yani waxaabaa dhacay waxaa rabtaa inaad laxaq ayaan saqdi baa jiro laxaq baad rabtaa inaad wixii dhacay haleeshiiso intaad meeshii uu ka dhacay calaamad kor ugu soo qaado inaad dhanka midig u qalloociso kadib calaamadda ma jiidaysid laakiin xaggaa unbaad u jeedine geeskaad ku qoree midig culimada qaarna waxay yidhaahdaan hadba meesha waxaan saqdigu darafta ama geesta uu u dhow yahaybuu ku qoraa waxaa midig qasab maaha haddii dhankan geeskan bidixdaa uu u dhow yahay inaad intaad soo jiido bidixda ku qortaa fiican haddii midigta u dhowdaana halkaas ayb wa ifatu wa sifati cardihi wa min almuhimi macrifatu sifati cardihi xadiidka sida loo soo cardinayo sifadiisa in la ogaado huwa muqaabalatuhu waa muqaabaladiisa maca shaykhi lmusmici ou la muqaabalaynayo ow maa iqatin maca hiqatin gayrihi yani sifati cardihi markaa wuxuu ka wadaa muqaabaladii iyo tasxiixi ow maca hiqatin hayrihi bou la muqaabalaynayo ow maca nafsihi shay-an fa shay-an ama nafsadiisa shay-an fa shay-an wa sifati ismaacihi maqashiintiisana kadalika in la ogaado waan yakuuna dalika inuu kaagaasi ahaado min aslihi asalkiisii aladii samica fiihi ou ka maqlay kitaabahu kitaabkiisa ow min farcin ama farac faraca oo quubila calaa aslihi yani kitaabkii ou ka maqlayo wax ku muqaabalayna asalka ama farac asalkaa lagu muqaabaleeyey fain tacadara haddii la waayo falyajburhu ha ku kabo bilijaazati ijaaza lima khaalafa in khaalafa wixii markaa khilaafo haddii uu khilaafo haddii la waayo muqaabalada yani ijaazaha ku kabo wa sifati rixlati rixladii sifadeeda fiihi dhexdiisa sida xadiidka loogu rixlaysto xaysu meel yabtadi-u ou ka bilaabayo bixadiidi ahli beladihi buu ka bilaaba beledkiisa xadiidkiisii buu ka bilaaba fayastawcibuhu waa yacni taam yeelanayaayo waa wada gaaraya waa wada qaadana uma yarxalu waa rixlaysanayaa fa yuxasilu fi rixlati rixlada dhexdeeda wuxuu kusoo xasilinayaa maa laysa cindahu waxaan agtiisa ahaanin wayakuunu ictinaa'uhu mash iskalif daryeelkiisa iyo waxa uu isku mashaqaynayana wuxuu noqonayaa fii asfaarihi safaradiisa dhexdeeda bitakhiiri اlmasmuuci shayga uu maqlayo badnaanshadiisa yacni wayakuunu wuxuu noqonayaa ictinaa'uhu ictinihiisa fii asfaarihi safarkiisa dhexdiisa bitakhiiri اlmasmuuci shayga uu maqlayo badnaantiisa yacnii inuu isku kalifo owlaa miduu kaga haboonaansho badan yahay min ictinaa'ihi isku kalifaadiisa bitakhiiri shuyuuq shuyuuqda badsashadeeda yacnii inuu isku kalifo shuyuuq badan iyo masmuucaad badan inuu isku kalifo waxaa haboon masmuucaad badan inuu isku kalifo ayb wa sifati tasniifihi sida xadiidka loo sanifo loo qoro inuu ogaa ayaa waxyaabaha muhimkaa ka mid a wadalika ima cala lmasaaniidi waay masaaniid ahaana loo qoraa bian yajmaca waaba inuu ururiyo musnada kuli saxaabiyin saxaabi kasta musnadkiisa calaa xidatin meel gaar ah fain shaaa haddii uu doono ratabahu calaa sawaabiqihim wuxuu ku tartiibinayaa say islaamka ugu soo kala horreeyeen wain shaaa haddii uu doonana ratabahu ratabahu calaa xuruufi lmucjam alifba'da wahuwa ashalu tanaawulan xuruufulmucjamkaana tanaawulkiisu sahlan yahay leanna dadku say islaamnimo ugu kala horreeyeen xoogaa aqoonay u baahan tahay laakiin hamsada iyo xaraftan aliftan ee yacnii xuruufulmucjamka tartiibteeda waa sahlan tahay ow tasniifihi ima cala lmasaaniidi buu yidhi ow tasniifihi cala alabwaabi abwaabta inuu ku sanifo alfiqhiyati aw gayriha bian yajmaca waaba inuu jamciyo fii kulli baabin baab kasta maa warada fiihi wax ku soo arooray mimaa yadullu waxa tusayo calaa xukmihi xukunkiisa ihbaatan aw nafyan xukunka inuu bannaan yahay iyo inuunan bannaanayn walowlaa waxaa haboon an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa maa saxa wixii ansaxay ow xasuna fain jamaca aljamiica hadduu wada jamcinayo saxiix iyo xasan iyo daciifba falyubayin cilata dacfi dacfiga ciladiisa ha caddeeyo waxyaaba aada muhiim u ah waa ummadii oo loo naseexeynayo ayb haddii wax walba laysaga qoro meesha qofkiina uunan kala saaran karin waa dhibaato axkaamtan fiqhiga ah ee kutubaha fiqiga ku qoranna asal waxaa u ah axaadiidta rasuulka sal ll l slam xadiidkii hadduunan ansixin xugun ma jiro waayo marka haddaa aduu maanta dhan marka kitaabkan ku indha madoobaato oo aada axkaamtan marka aada daldalayso kanna waa bannaanya kanna ma bannaana kan waa waajib kan waa sunno ee adilada ay ku taagan tahayna aadan ama ogeyn ee marka lagu yidhaha war xadiidkan arrinkan ku taaganya ma ansixin ee markaan waxay u dhigan tahay marka dee xukunkaagii meel ma haysto waa inaad marka la barataa marka oo xadiidka diraayadiisa in lagu dadaalo oo aan sha'nigiisa la yaraysanin dadka gobol dhahaya marka xadiidka labadoo sano waa laysaga dhamay karaa iyo hal sano iyo waa la boobsii karaa iyo qiraaa qiraa'o sardi ah la isticmaalaa iyo ka kac waay warkooda waa qof aan xadiid arkinba ama aqoonin maxaa yeelay ibnu cabdilbar iyo ibnu xajar iskuma howleen iyo sharaxa muslimka iyo mufhimka iyo waxaan maanta dhan xadiid uba oo u baahan yahay gariib iyo yacni sharxu lmushkil iyo axaadiidta daahirka tacaarudaya jamcintooda iyo layskumaba kalifeenba waxaas haddii xadiidku iska sardi iska yahay marka culumta in la weliba yacni sha'niga xadiidka rasuulka in la yareeyo waa aaday u xun tahay ow tasniifihi ama sanifaadiisa cala alcilali in lagu sanifo fayadkuru lmatna matniguu sheegayaa iyo wa duruqahu duruqdiisa wa bayaana ikhtilaafi naqalatihi iyo dadka naqaladiisa ruwaadiisa ikhtilaafkooda ayuu caddaynayaa yani cilalka saas matniguu keenaa matnigaas duruqdiisuu galaa marka rawaahu fulan min xadiidi kada wa fulan min xadiidi kada alfaadiyo haddana galaa iyo ikhtilaafkooda akhrajahu fulanu mursalan wa awradahu fulanu musnadan wixii ikhtilaaf jiru keena marka walaxsanu sida ugu wanaag badanna an yuratibahaa inuu tartiibiyo waa cala alabwaabi abwaab inuu ku tartiibiyo liyashula tanaawulahaa liyashula tanaawuluhaa tanaawulkeeda siduu u sahlanaado ow yajmacahu ama waa jamcinaya cala aladraafi araaf fayadkuru wuxuu sheegayaa darafa alxadiidi xadiidka darafkiisii addaali tusaya calaa baqiyatihi inta kale wayajmacu asaaniidahu buu jamcinayaa imaa mustawciban kulli asagoo wada gaaraya inta awooddiis u gaarsiiso wa imaa mutaqayidan ama isaga oo kutub gaara isku qeydaayo bikutubin kutub isku qeydaya maqsuusatin gaar wa min almuhimi waxaa ka mid a macrifatu sababi alxadiid xadiidka sababu wuruudkiisa waqad sanafa fiihi bacdu shuyuukhi alqaadi abi yacla bni alfaraa shuyuukhdiisa qaar ka mid ah wax ka alifeen alxambaliy wa huwa abu xafsin alcukburiy weeyaan waqad dakara sheekh taqiyudiin ibnu daqiiq lciid taqiyudiin ibnu daqiiq alciid ana bacda ahli casrihi ahlu casrigiisa dad ka mida sharaca wuxuu gudagalay fii jamci dalika arrintaa ururintiisa fakaأnahu ma ra'aa tasniifa alcukburiyi اlmadkuur cukburigii aan soo sheegay inuunan arkinaa ka muuqata wasanafuu way sanifeen fii qaalibi hadihi اlanwaaci anwaacdan badankeed calaa maa asharnaa ilayhi qaaliban sida aan ku ishaarnay yani ayay qaaliban u sanifeen wahiya ay hadihi اlanwaacu اlmadkuuratu anwaacdan lasoo sheegay fii hadihi اlkhaatimati lagu sheegay naqlun maxdun waa naqli barax tiran daahiratu tacriif tacriifkiisu markaa tacriifkeedu ou yani aada daahir u yahay mustagniyatun can itamhiili waa mid markaa ka deeqtoon tusaaleyn tusaalayaal uma baahna wa xasruhaa koobitaankeedana mutacasirun waa mid aada u cuslaanayo falturaajac lahaa mabsuudaatuhaa ha loogu laabta uu leeyahay kutubta gaarka loogu alifay ama mabsuudaadka liyaxsula si uu u xasilo alwuquufu ku dul istaagid calaa xaqaa'iqihaa xaqaa'iqdooda rasmiga si loogu dul istaago yani calaa xaqaa'iqihaa ayb ama calaa daqaa'iqihaa wallahu lmuwafiqu walhaadi laa ilaha illaa huwa calayhi tawakaltu wailayhi uniib waxasbuna allah wanicma alwakiil wslى اllah عlى sayidina mxamedi walih wصaxbih wslim waslm ayb kitaabkan marka intaas ku dhammaaday haddii beri la geli kara imtixaan waa kaas haddii kale arbacada dambe aan gadaal u dhigayna ayb